Munaasabaddan oo ahayd xil wareejin ayaa waxaa lagu qabtay Saldhigga Booliiska Degmada Cadaadoo waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug maamulka degmada Cadaadoo iyo taliyayaasha ciidanka booliiska ee degmada Cadaadoo. Munaasabaddan ayaa ahayd mid xilalka ay ku kala wareegayeen taliyaha cusub ee Saldhigga Booliiska Degmada Cadaadoo iyo taliyihii hore, waxaana ugu horeyn munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay kulanka.
Jintaan taliyihii hore oo degmada Cadaado, taliyihii hore saldhigga degmada Cadaado iyo taliyaha cusub ee taliya Xasan iyo taliya Xuseen kala wareegga ay kala wareegayaan waa maamul dowladeedoo saxan ilaahay baa mahadda iskale intaas waa soo dhowaynaynaa taliyihii hore waa la shaqay jirnay iyo maamulkii dhammaantii midka gobolka iyo midka degmada intaba kuwa hadda taliyaha hadda ku wareegay iyo ku-xigeenkiisana waa la shaqaynaynaa taliyaha xilkiisa gutay taliya xuseen iyo ku-xigeenkiisa dhammaantood waxaan uga mahad celinaynaa dadaallada badan ay dalkan ku bixiyeen dadkii iyo deegaankana ilaahay la garab galay waajibaadkooda ay guteen waa uga mahad celinaynaa taliyaha cusub ee xasanna waxaan leenahay dadaal badan baa ku hor yaalla deegaanku amni buu rabaa dadaal buu rabaa allah kugu asturaan leenna marla shacabka waxaan u sheegaynaa in lala shaqeeyo qaybaha ammaanka in lala shaqeeyo ayaan ku talinaynaa sidaasa haddaan odayaasha nahay amraynaa saakay waxaan u malaynayaa sidaan ma ayna ahaa jirin hadda ka hore waxaan u malaynayaa in ay tahay isbeddel weyne uu jiro iyadoo xafladdan aannu ka soo qayb galno hadda ka hor ma annaan arag waxaan islaanna taliyo caalamiya oo wixii hore looga basgoonaayo analoo keenaan isleeya taliya soo dhowow taliyaha iyo taliya ku-xigeenka awal degmada ka shaqay jirinna sii dhowaada aynu leennahay idinkoo khayr qaba oo ducaysan oo aan ognahay shaqo mooyaane wax dhiba inaadnaan dalkan gelin sharaf iyo karaamo aad xilka nuugu hayseen
dhanka kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka galmudug cabdulaahi maxamed tootoole iyo guddoomiyaha degmada cadaadoo faarax diiriye warsamo ayaa bogaadiyey shaqada wanaagsan ee ciidanka booliiska ay u hayaan shacabka soomaaliyeed daraj meelay soo joogtay maantana waxay joogtaa intaanoo ciidan ah oo intaanoo wada labisan oo federaal iyo local intaba ah inay joogto nin kasta oo meel maalin la keenana shaquu qabanayey meel fiican buu gaarsiinayey meel fiican buu kaga tegayey nin meeshaan uga tegey xumaan iyo iyadoo dadku wax ka sheegaan runta imaanna arag saakalkan waxaan u taagannahay inaan xilka u kala wareejinno taliyaha booliiska degmada cadaada ee xilka laga bedelay iyo taliyaha cusub sidoo kale taliya xigeenka iyo taliya xigeenka cusub in xilka u kala wareejinno waxaaleenaha taliya waa mahadsan tahay muddadii aad soo shaqaysay iyo shaqadii aad soo qabatay dadkaaga iyo deegaankaaguna way kugu xasuusan doonaan wixii wanaagsanaya aad soo qabatay taliyaha cusubna waxaan leenahay soo dhowow waxaan rajaynaynaa shaqada inaad halkaas ka sii wadi doontid haddii alla idmo ku guulaysan doontid waa xarig isku dhiib qof walbaahi mas-uuliyadda wuxuu geeyaa meel qofka kaleetana meeshaas ayuu ka sii wadi doonaa haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa munaasabadan ayaa ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen taliska cusub ee booliiska degmada cadaadoo iyo taliskii hore ee ka hariminayay degmada cadaadoo ee gobolka galgaduud